madaxii hore ee hay-adda ilaalada madaxda maraykanka ama loo yaqaano secret service julia berson ayaa xilkii ay haysay iska casishay kadib markii laba dhacdo oo isxigxigay oo hal bil gudaheed dhacay ay khatar geliyeen amniga madaxweynaha dalka maraykanka barack obama labada dhacdo ayaa ka kala dhacay magaalooyinka washington d c iyo weliba atlanta ee gobolka georgia haddaba sidee arrimahani ku dhaceen maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha ila fadhiya ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey maxamed cabdi ismaaciil oo ka tirsan qeybta ammaanka waaxda booliska magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalka maraykanka runtii ninkan hadda la yidhaahdo cumar gonzales wuxuu sameeyey waxaa lagu qabtay white houseka agteeda bishii august shan iyo labaatankeedii marka waa la joojiyey waa laga shakiyey laakiin lama sii dabagelin arrintii iyo wixii uu maaragtay lagaga shakiyey waa la iska sii daayey marka waxay arrintu kutusaysaa ilaa shan iyo labaatankii august iyo wixii ka horreeyey inuu sii diyaarinayo uu sii qorshaysanaya arrintan uu ku kacay sagaal iyo tobankii bishan marka dhibaatadu way iska jirtaa aad bay u jirtaa laakiin waxaba u malaynaysaa oy dadka khubaradu yidhaahdaan waxaa sii kiciya dadkan maskaxdooda mediaha marka newska iyo waxaanay kasii arkaan ayay maaragtay sii qaadaan ayay tallaabooyin qaadaan ninkii atlantana wuxuu ahaa isna sidoo kale wuxuu ahaa nin maaragtay runtii madaxweynuhu waa iska de madaxweynaha maraykanka waad ogtahay obama iyo john f kennedy iyo bill clinton iyo waxay iska yihiin waxay iska ahayn dad iska maaragtay marka loo fiiriyo madaxweyneyaasha kale maraykanka dad iska maaragtay furan oo shacabka jecel oo soo dhaweeyo la hadlo o la sheekaysto marka madaxweynuhu markuu elevatorka ka galay dad baa ku jiray ninkani wuxuu ahaa nin maaragtay elevatorka galay laakiin lagama sii shakeynayo markii ugu horreysay laakiin waxaa laga shakiyey markii uu dhinacyada aad u egeego uu naxay uu yaro naxsanaa markuu arkay secret service oo maaragtay dhinac walba wada taagan ayuu shaki sii galay iyaga ay yidhahdeen maaragtay ninkani maxuu maaragtay marba dhinac u egeegaya ama uu u didsan yahay sidiisaba marka sidii baa lagu ogaada lagu qabtay intuuna maaragtay dhibaato maaragtay u geysan madaxweynaha waan gartay haddaan dib u noqonno maxamed oon isweydiino hay-addan sirdoonka maraykanku amaba secret serviceka loo yaqaana mas-uulka ka ilaalinta madaxweynaha iyo madaxda kale dalka yay hoos tagaan madax horta maaragtay secret serviceku waxaa la aasaasay bishii maaragtay julaay shanteedii kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo shantii ayaa magaalada washington lagu aasay lagu aasaasay marka ujeedaduna waxay ahayd inay lacagaha iyo maaragtay waxyaalaha maaragtay counterfidka waxay yidhaahdaan ee la sameynaya ay uga hortagaan marka waxay hoos joogtay wa wasaaradda treasuryga ama financyga ma maaragtay wasaaradda lacagta wasaaradda lacagta waa runta marka taariikhda way sii bedeshay marka waxaa loo baahday maaragtay maadaama istirtaa ay ku jiraan oy ogan yihiin inay yihiin dad sirdoon ah oo mar walba lacagahan iyo waxyaabahan ka shaqeeya in loo isticmaalo siday u ilaalin lahaayeen dadka madaxda ah ee maraykanka madaxweyneyaasha marka madaxweynihii ugu horreeyey ilaaliyan wuxuu ahaa president roosevelt buu ahaa marka agentigii waxaa laga soo saaray dhinacii treasuryga ee hoos imaanaysay markii dambe waxaa loo bedelay department of maaragtay waaxda cadaaladda justice waan gartay marka kadibna waxa ay hadda markii ugu dambeysay two thousand three taariikh ahaan inkastay iska dheertahay de waxaan ka bilaabnay kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo shantii ma wada sheegi karno programka daraaddii waktiga laakiin labadii kun iyo saddexdii ayaa waxaa lagu bed la hoosgeeyey waaxda ay yidhaahdaan homeland securityga laakiin madaxweynaha ayaa doorta qofka hogaaminaya secret serviceka aad baan ku gartay waxaad soo xustay madaxweyneyaal iyagu dadka iska dhex geli jiray oo ilaaladu ayna aad u adkayn haddana waxaan ognahay taariikhda maraykanka in madaxweyneyaal amaba la xabadeeyey amaba qaarkood naftii laga qaaday oo weerar loo geystay dartii bal intaad xusuusan karaysay dhacdooyinkii ugu muuqday ee lagu weeraray madaxda maraykanka waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray john f kennedy oo ah maaragtay dee waa adduunyado dhan ba ay wada taqaano aadna loo aqoonsan yahay iskana ahaa dee sidaad wada ognahay u dhowaa saddexdii labadii ninaan soo sheegay oo ah obama iyo bill clinton marka arrinta isbedelkan ku dhacay secret servicekao dhan ba waxyaalahaas waxaa ka mid ahaa aasaaskiisii imean dilitaankiisii markii la dilay ayay congresska waxay go-aansadeen in maaragtay la hoosgeeyo imean la siiyo xaaskiisa iyo madaxweynahaba iyo madaxweynaha ibn xaasku ka dhinta laftigiisu in la siiyo nabadgelyo ama dad ilaaliya ilaa inta iyagu ama ka dhimanayaan ama ay naagtu nin kale ka guursanaysaba caruurtana ilaa intay yaryar yihiin ilaa lix iyo toban sano intay ka gaarayaan la ilaaliyo iyaga laftigoodu marka waxaad umalaynaysaa inay arrintu maaragtay dilkii john f kennedy ay bedeshay secret serviceka maraykanka ahaan marka haddana iyadoo sidii arrintu si adag tahay de waxaa jira waxyaala maaragtay aan ila biniaadama la aan laga hortegi karinin waxaa la yidhi nin wata ama ujeedada waxa celin karaa way way adag tahay runtii waxyaalo badan marka waad og tahay ron regan wixii ku dhacay laftigiisa isagoo maaragtay aada loo ilaalinayo haddana waa kii la dhaawaco wadnaha hoosteeda lagu dhuftay marka arrintu way adag tahay laakiin nin go-aan leh oo soo go-aansaday inuu wax dilo way way adag oo dadkiina ku dhex jira dee way adag tahay madaxdiina kama gu'i karto inay dadkoodii ama ay salaamaan ama ay dhex galaan oo waxay noqonayaan dad maaragtay aan hadhowto loo loo ogaa loo loo loo malaynayo inay dadka maaragtay ama ka faanayaan ama iska fogeynayaan kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi ismaaciil oo ka tirsan qaybta ammaanka ee waaxda booliska magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalka maraykanka oo uu warramayey maxamed cabdi sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya